إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose faah-faahinno ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar madaafiica oo habeen hore lagu garaacay garoonka magaalada kismaayo hal qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay miinu ku aasnay deegaanka mandheera ee gobolka saaxil oo ka mida dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan sekada xoolaha ayaa laga qaybiyey degmooyinka jamaame iyo jilib oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe dad ku barakacay colaad beeladyo waayahan ka socday dhulka ah ay shabeellada hoose ka haystaan ciidamada shisheeye ayaa ka cabanaya nolol xumo waxaa biyola-aan laga soo sheegayaa deegaan hoostaga gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaalida ee kenya dulmiga ku haysato dhaca iyo boobka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa aad ugu soo badanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bayaan dhowr qodob ka kooban ayaa laga soo saaray kulan ballaaran oo dhex maray walayada islaamiga ah ee bakool iyo beesha hadamo دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerara waxa ay ku qaadeen fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka buuracolow ee u dhow magaalada barawe halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada kasoo duulay wadanka uganda dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyada ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerara ku qaadeen saldhigyada iyo fariisimaha ciidamada dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada qoryooley iyo buundada yar ee degmada afgooye iyo sidoo kale buundada deegaanka sabiid ee u dhow degmada afgooye dhanka jubbada hoosena waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen garoonka magaalada kismaayo dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada bangaraaf loogu yeero ee ay tababaratay dowladda maraykanka sidoo kale waxaa dhaawacmay siddeed askari oo iyaguna ka tirsan ciidamada bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka sidoo kale waxaa ku gubtay xafiisyo iyo baqaaro ay lahaayeen ciidamada bangaraafta kuwaasoo mid ka mid ah uu ahaa kaydka shidaalka hal qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay miinu ku aasnay deegaanka mandheera oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi gabar ayaa ku dhaawacantay miino kula qaraxday deegaanka madheera oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan gabadhan oo lagu magacaabo khadre xasan cabdulaahi ayaa si xun ugu dhaawacantay miinada waxaana ay ka go'day labada gacmood dhaawaceeda ayaa waxaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada hargeysa halkaas oo lagula tacaalayo xaaladdeeda caafimaad hooyada dhashay khadro iyo walaasheed oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen waxay sheegeen in miinooyin badani ay ku aasan yihiin dhulka baadiyaha ah iyagoo intaa ku daray in horey ay dad kale u waxyeeleeyeen miinooyinka waxaanu ka hadlaynaa dhibaatooyinka naga soo gaadhay deegaanka madheera oo khatare xasan cabdilaahi ay miina kala kacday oy labada gacmood iyo admadaba dhibaato ka gaadhsiisay haddii aan dhulka wax laga qaban dhallinyarta iyada lamida caruuraha ka yaryar kuwa dhalan doona mid walba dhibaataa kasoo gaadhi ahaa inamaa jiray ay kala kacday halkaa abdaal agteeda qaar ku dhintaya qaaray gacmaha goysaba jira maya waqtigii ilaahay kula kulmiyaa unbay kacaan aalo aniga aamine xasan cabdilaahi baa laydha waa walaashay inanta wax ku dhaceen day ku dhaceenna dee waa dhibtaa ku dhacday weyn maxay dhahay maanta wallaahi dee nafun baan ka bixin cagaheedii gacmaheediiba wax yeesho weliba gacmaheedii labadiiba ka goysay dhibaato weynna weeyaanoo wallaahi dee qof walba dareemayo maanta dhibtaa dhacday tayada qurhoba maaha dee tu qof kastaba haddii laga qaban waayo wax way ku dhacaysaa oo kuwa soo dhalan doona iyo kuwa joogay iyo wax kastaba way dilaysaa soddon sano wixii la dhigay ka hor dee maanta maaha inay caruura ay naga layso dhulkii aada uga buuxda ee aada loo dhigi jiray oo dhulka kale way kasii miino badantay inta qof ay ku dishay ilaa iyo dee soddonkaa sano dee lama tirin karo iyo inta ku curyaantay cidi ma tirin karto maamulka la baxay somalilan ayaa inta badan lagu eedeeyaa inaysan wax ka qaban miinooyinka ku aasan dhulkaasi oo in badan dadii ku waxyeeloobeen sekada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey degmooyinka jamaame iyo jilib oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe sekada laga qaybiyey degmada jamaame waxaa ka warramaya cali aadan
iyadoo lagu guda jiro qaybinta sakada xoolaha ayaa duleedka degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose lagu qaybiyey sakada xoolaha dad masaakiin iyo fuqaro isugu jiro ayaa la siiyey sakada qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay qaybinta sakada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin xoolaha la siiyey hadda beesha biimaal nahay laba neefoo geela nala siiyey waana qaadin calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawataa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad nooga warantaa wax lagu siiyey alxamdulilah waxaa nala siiyey naf geelleh iyo lix ari haddaadna habeesha shiikhaal meesha lagu qaybahayna waxawaaye jimaamo taasoo xoole ahayna siisay ay noo garatay waana qaadannay aniga magaceyga oo ah baabaxaaji oo saleebaan xasan magalow ku magace maanta waxaan helay laba jeer waay intaan helhaayo lo'le aan helaayo alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan maanta baabaxaaji ayaa lo qaatay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waan igu celinaya islaamka madaxooda kor allah ka dhigo magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq ibraahin cabdi waxaan ahay nabadoonka surre ee degmada jawaame wakiil ayaan nahay dad xanuunsan oo curyaana ayaan wakiil u ahaa waxaan wakiil aga ahay ari ayaa nalagu wareejiyey maanta waxaa lii siiyey laba neef eri marka walaayadda kheyr allah siiyo dadka loo qaybiyey sakada waxay isugu jireen rag iyo dumar oo masaakiin ah haweenka oo iyagana ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay xoolaha la siiyey faaduma faar xaftiin laba neef aray saare cali ibraahim cali laba neefoo aray meesha lagu qaybinaya jamaamo markii kugu horreyso lagu simiya haa markii ugu horreyso magacii waa um maxamed meeshaan joogana tuulo jamaam hoos tagtoo baadiyo waaye laba neef aryaa liisii oo saka ah saddex maraan qaadanaa markaana saddexay ah walaalaha mujaahidiinta u duceynaa meel walba ay joogaan dadka laga soo qaadana ilaahay ha barakeeyo xooloon allah u barakeeyo ku andhoween saka saddexaad aliisi khayr allah siiye haddana waa atan hadda aliisi nimo xasan oogr waay waxaa liisii laba neef oo ere xaggee waa marka meesha sakada lagu qaybinaya aadan beyl waay qaybinta sakada ayaa ka bilowatay walaayaadka islaamiga ah ee dalka iyadoo degmooyin iyo deegaanada qaar oo ka tirsan walaayaadka laga soo tabanayo in laga qaybiyey sakada xoolaha sidoo kale magaalada jilib ee jubbada dhexe waxaa laga qaybiyey sakada xoolaha warbixin ku aadanna waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali fuqaro iyo masaakiin ayaa sakada xoolaha nool loo qaybiyey tuulooyin hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe goobta ayaa laga qaybiyey nicmooleyda wallah ku manaystay ummadda soomaaliyeed oo isugu jira geela lo-da iyo ariga kuwaasoo si siman loo qaybiyey howlahan sake qaybinta ayaa laga sameeyey deegaanka lagu shoo dhacda duleedka degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mid a dadkii la siiyey sakada xoolaha ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah iyagoona u mahad celiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta iyadoo ay taho maalin saka la qaybinaayo islaamka idil naasi idil yaho nas i rijaal wax maqan ay jirin maanta waxaan leeyahay cadaalad maanta waa siman tahay waxaa lii siiyey neef geelleh oo saddex jire allaha barakeeya walaayada islaamkaana siisay waxaa laga soo qaaday dadka islaamka meesha deganaya laga soo qaaday waxaa lagu celiyey masaakiinta dadka tabariida e kaindhoolaha ilmaha ogoonta e intaasaa maanta la siinayaa haddiise ilaa yidhaahana waa sii soco doontaa sanan badanaan la bixiyey maantana hadde maalinteedaa joognaa kii laga soo qaadan allah barakeeyo xoolaha dadka xoriisa allah u barakeeyo anuu da'dayda ay tahay lixdan iyo saddex sano qaar allaha siiya cadowga allaha jebiya gaalo allaha jebiya mujaahidiinta kor allaha ka dhiga muslim kor allaha ka dhiga geel baa lii siiyey aadan ugu faraxsan alxamdulilah rabbilcaalamiin laba gooro hore lii siiyey min shan neef ara lii siiyey alxamdulilah aadan u faraxsana waa kaasoo malayadan ku mahadsan tahay magacayga waxaa waaye sheekh cabdirashiid isaaq barow neef geedha liisii ilaahay insha allahu maanta gaalada allaha qabta allaha jibiya walaayada gacanteeda kor allaha ka dhiga marka maanta waa faraxsanahay marka insha allahu tacaala kheyr badan allaha siiyo afar neef oo arees saddex neefar cadda iyo naafid ah Ha, kheyr- waa kheyr badan insha allah si fiican loo si wanaagsan loo qaybiyey insha allahu tacaala luguusha waa lagu qaybiyey nab- zakadii ay ahaaday walaayad allah barakay geega may roogna luguushu zikawaadkii walaayada iyo geega meelka shalgaadlooyne hadda mayka dareerna unno beelaha jarirweyne giila gaadini diriga gaadini alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaayada ilaahay kor ha ka dhigo walaalaha mujaahidiinta oo afka hor roogana ilaahay ha difaaco wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si habsame leh uga socda qaybinta sakada oo ah tiirka labaad ee diinta islaamka taasoo diinta suuban islaamka faraysa in qofka wax haysta laga qaado laguna celiyo kan aan waxba haysan jubbada dhexe degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay waxaa ka bilowday saka qaybinta taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar
dad ku barakacay colaad beeleedyo waayahanka dhacayay dhulka ah ay shabeellada hoose ka haystaan ciidamada shisheeye ayaa ka cabanaya nolol xumo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cali boqolaal qof ayaa ka soo barakacay dagaalo maleeshiya beeleedyo u dhexeeya ee bilooyinkan ku dirirayay qaybo ka mid ah shabeellaha hoose oo ay ka mid tahay degmada qoryooley dadka colaadahaas ka soo barakacay ayaa isaga soo baxay qoryooley iyagoo qaarkood aaday dhanka degmada afgooyey xaalad adag ayaa haysata dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan deegaanka tawakal oo hoostagta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo dhowaan halkaa ku soo barakacay dad badan oo barakacayaal ah oo ka soo qaxay dagaalbeeleedyada ka socda degmada qoryooley iyo aqbariweyne oo ka wada tirsan shabeellaha hoose ayaa waxay dhibaatooyin ku haysaa deegaanka tawakal ee hoostagta degmada afgooye sidoo kale dadka halkaasi ku dhibaataysan ayaa waxay ka soo barakaceen daadad uu deegaano ka tirsan gobolka ka sameeyey webiga shabeelle qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay wajahayaan iyagoo sheegay inaysan helin wax gurmad ah qaarkood oo saxaafadda la hadlay ayaa sharaxay dhibaatooyinka ay wajahayaan ku suganahay tawakal waxaan barakacayaasha meeshan u jeediin ayaan dhex joognaa waxaan ku soo barakacnay dagaaladii dararaad ku lahaayeen qoryooley dadkan badi waxay ku soo barakaceen qoryooley iyo biibaha oo marta afgooye dhibaatada meesha ka jirta tawakal waa dhibaato aad iyo aad u ballaaran oo barakacyaashiina weli ilaa weli ku soo qulqulayaan fataxaadda webiga iyo barakaca dagaalada oo degmooyinka ka dhaceen iyo wixii biibaha oo marta oo hadda meelahan oo tawakal ka soo daateen wax koobmay ma waxaa saa u jeedin waay yimbisaan ka soo barakacay inta labaatan cawaan beri hooyaa biyaana soo galay beere tacbataan aheennay qaar kale oo ka mid ah bulshada deegaanada colaaduhu ka jirana ka soo barakacay ayaa gaaray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellaha hoose oo ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah reer guuraha xoolaha la soo barakacay dagaal qabiileedyada ayaa ah siyaasad ay macaash ka raadiyaan rag siyaasiyiin ah oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana arrinkaas markhaati kacaya maxamed aadan koofi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka una tartamaya kursiga maamulka galmudug ee dhuusamareeb ninbaa ayaan dhuweet wuxuu ugu lahaa n beri baan niman kala celinay nin shiiqu ahaa warkiisana la qaadan karo wuxuu yidhi nimanaan kala celinaynay marka ayaan markay aamusaanba mar ay xabaddu isku bilaabaan waxaa la ii sheegay dadkaas la kala celinaayo oo dagaalkaasina wuxuu socdaa muddo aada u dheer inuu dagaalku ganacsiyaan idiin sheegaya dhinac ayaa rasaasii ka go'day oo xabaddii ka istaagtay dhinacii kale waa waceen waxay yidhaahdeen maxaa beryahan u aamusteen rasaasaa naga go'day yidhahdeen jawaanay ugu gudbiyeen dhacdadaas dhacdo la yaqaano waayo deegaanka ka dhacdana maraan wada caddayn doonaa haddii aan la yidhaahdo dagaalada colaadaha dadka dhex yaalla waxaa ogaanaysiin dana dana gana waxaa ku jiro dana dhaqaale waa inaa ogaatiin sababta iu demi la-aadaana taasoo qolaa biilkeeda ka dhex samaysa tan iyo markii uu hoggaanka dowladda federaalka qabtay xasan sheekh waxaa aad u kordhay dagaalada qabiilka waxaa biyo la-aan laga soo sheegayaa deegaan hoostaga gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka soomaalida ah ee kenya dulmiga ku haysato cabdiraxmaan beder keedsane ayaa ka waramaya
dadka ku dhaqan gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa waxay la kulmayaan tacaddi kala duwan oo kaga imaanaya dhanka dowladda kenya ee gumaysiga ku haysato dhulkaasi muddada dheer deegaanka buhuuri oo ka tirsan gobolkaasi ee gaarisa ayaa waxay dadka ku dhaqan la daladhacayaan dhibaatooyin aad u daran oo dhan weliba ah iyagoona ka sheeganaya biyola'aan iyo dhibaatooyin kaloo ay ka mid yihiin waddoxumo iyo xarumo caafimaad oo aysan dadka deegaanka haysan bulshada deegaankani ku dhaqan ayaa waxay sheegeen in dhibaatada ugu daran ay haysata ay tahay biyola'aanta iyagoona sheegay inay ku dhow yihiin inay u dhintaan biyola'aanta deegaanka ka jirta awgeeda halkaasoo ay ku noolaayeen wax ka badan labaatan sano dowladda kenya ee gumaysiga ku haysato deegaankaasi iyo guud ahaan dhulkaas ayaynu ku eedeeyeen inay tahay midda ku tacadinaysa dadka ayna waxba ka qaban dhibaatada haysata bulshada maray warbaahinta la hadlayan ayana sheegay in dowladda kenya ay gelisay rajaah inay celal u dhisayso haddanay uga baxday ballankaasi waa kuwani qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka bahuuri ee gobolka gaarisa iyagoona la hadlaya warbaahinta gobolkaasi ka howlgasha waxayna ka warbixiyeen dhibaatada baxsan ee haysata iyo sidoo kale baahiday u qabaan biyaha anigoo hadlaya salaad sheekh cabdulaahi waxaan nahay odayaasha baahor waan ka mid ahay jaamanka ceelkana waa nahay waxaan ka codsanaynaa meeshan dhib baan ugu haystaa ceelkii magaalada yaa naga halaabsan wakti badan buuna halaagsan yahay berihi waa laga soo bixiyey ceelkana agtiisa waa laga biimeeyey wakti dheer baa laga biimeeyey marka rajaana la geliyey rajadina hadda waaye waa rajo beel baan u egnahay dugsiga waa naga rafaadsan yahay iskuulka waa si la eg macalinka iskuulka ilmihii marka raashinka wax lagu kariyaa la leeyahay wax lagu farraqa la leeyahay qabays ma jiro waxaan ka hadlaya aniga meeshan meeshaan joogo meel gaarisa county ay weeyo district dhaab baan joogaa waa beertaan ka xisaabana meel baahuur lahaa waan taagannahay sanad iyo laba biloodna biyo lagama ka barin ceelkeeda intaas waa lisan yahay labaatan sana degan ilmihi kala yac waay dhibaato badan baan awalba ku qabnay isbitaal ma haysano jidka annaga waxaa waaye hadii magaalada hagaayo hadday dahdo jidgooyaan ku jirna xataa dhagaxna looguma shigo
dowladda kenya ayaa dadkan waxay ka qaadaa canshuur bilaah iyadoona waxba ugu qaban dadka qaar ayaana waxay sheegayaan in dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ay ka jiraan dhibaatooyin aad u daran oo xagga nolosha ah deegaanadan ayaana waxaa inta badan laga soo sheegay inay ka dilaacaan cudurro halis ah ayna dadka halkaasi ku dhaqan awoodin inay helaan daawooyin ku habboon cudurradaasi misena ay lahayn xarumo iyo isbitaallo caafimaad oo dadkani lagu dabiibo dhaca iyo boobka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa aad ugu soo badanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdifataax faarax diiriye ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada beledweyne ka wada dhac iyo boob ka dhana wadayaasha mootobajaajka ee magaaladaasi mid ka mid a wadayaasha mootobajaajka ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu dhac u geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka wuxuu kaloo ka warramay sida loola hadlay markii uu dalbaday in wax laga qabto askarigii dhaca u geystay oo ah nin dhallinyaroo bajaajyadeedu iska xamaalatee saasay tahay aniga xalay waxaa laygu sameeye askariyoo dowladda oo xalay waxa igu sameeye inuu dhac iyo boob igu sameeyo ilaahay kuuma darnaadee oo aniga baabuurkayga xalay dhan oo ku warwareego oo ku warwareego oo teleefonkaygii waxayga u qaato saasay tahay saaka anoo dacwa ah xerada tagay xerada markaa taga oo ninkaa ka dacwooday wax waxa iga qabto waa waaye askar badanaa ugu dacwooday wax ii qabto waa ka waaye saasay tahay waxaa leegu dhahay ninkii baxsad waay waa maqan yahay soo raadi orod meelahaas ka raadso aniga meesha waxaa ugu imaada inay dowladda wax wax ii qabato dowladdiina waxay tiri orod ninkii soo raadi aniga ninkii ii tirtay taasna cadaalad maaha in annagan uga tuntaan macnaha hobkii oo annagan ugu dhiibeen ugula tuntaan midnaan ficaysa maahan middaasna waa ka soo horjeednaa annagan ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay si indhala'aana joogto uga dhigteen dilka iyo dhaca ka dhanka ah wadayaasha mootobajaajka bayaan dhowr qodob ka kooban ayaa laga soo saaray kulan ballaaran oo dhex maray walaayada islaamiga ah ee bakool iyo beesha hadamo warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar
kulankan oo isugu jiray mid wadatashi ah iyo in beesha hadame ay duubato suldaan cusub oo hogaamiyo beesha islamarkaana ay garwadeen ka ahaayeen wilaayaadka bakool iyo baay ayaa waxa uu ka dhacay degmada buurdhuxuleh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyadoona gabagabada kulankan ay ka hadleen qaar ka mid ah martidii lagu casuumay kulanka waxaana ugu horeyn mid ka mid ah waxgaradka beesha hadame uu ka akhriyey madasha uu kulanka ka dhacayay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen waxgaradka beesha hadame shir wadatashi eh baalwiinta hadama oo ansaarta eh iyo walaayooyinka bokool ibaay kadhahamari deegaanka buurdhuxunle qodobo mayba ha ku bahay li qodob ah qodobada ha ku bahay namber kow maybu aha inayeh doorato suldaan guud beelas isku leta namber seddex inay la kordhiye walbarashada maadi ii diiniba meelo degaasa baalwiinta reer hadama oo ansaarte qodobka afaraad baalwiinta reer hadama oo ansaarte ah iniya joogtayta garab istaaga mujaahidiinta shanaad may nagday beela hadama mayba boqolkiiba boqol hadhooayase mujrimkii dilowshay ku dambooyi cabdulaahi maadeer dili ku dambooy marka lihaad beele reer hadama maybaha ku horjeede burburiska i boobka weda xasan gurguur intaas kadib waxaa iyagana goobta ka hadlay odayaasha beesha hadame kuwaas oo si weyna u soo dhoweeyey suldaanka cusub ee beesha iyo qodobada ka soo baxay kulanka may balena farhadda oo una ugantali roogna farhad oo un hatigeek ha koobo korno mase ma arne guudhaan ma arne un hatigeeka qiyaaso korno mee eed iyada mayhan dhawaayane beele hadama oo geeka ka farhasanta aniya suldaan guud doorat beele may baa korjeede wal kasta oo eleehi kitaabshay lakakudalaamiyaw lan kasta haado kitaabkan lakhagardaamiyaw yaa korjeed hasan guurguurta oo fariingan daraase beelahadama oo haka sharti oo hata geeka inta roogdo may fariinganka daraase hasan guurguurta ee kolba horta gorodaase beelahadama tii ma aragne imaaraadkii ma aragne ka dhammaytiyu ee muqdisho ka dhammaytiyu ilaahay idin shay geesiyaal badan oo usagi haata weena ininiin roogano waana lahkiisa oodo kiin sheegan gabagabadii waxaa kulankan soo xiray waaliga gobolka bakool sheekh cusmaan abuucabdiraxmaan isagoona ka warbixiyey ujeedka loo qabtay kulankan islamarkaana tilmaamay inay ka wilaayo ahaan soo dhoweynayaan kulanka iyo waxyaabaha ka soo baxay shirkon hadafkan iskuweeri may bahaayay sida lawada ogye muddo hadda dhowr bilood kuroogiya may bashahiida ilaasha haddii isku aqbala suldaan cabdulaahi maxamed yare malaagi beelle ansaarta ee hadama iyo shahiidi inta intaasba may wahaan qabanqaabadaas iyo barnaamijkaas halka jari si marka may wahaan gogolung may hordhacan haytay in beeli may bu ahaan insha allahu tacaala suldaan oo iya kamadaysanta qodobka koowaad laha saarin waabahaaye in la helo gogolunga may anhaytay markun hordhac iyo tamhiidi anhaytay hadamaywaa dadku untanuska kooy walalaku hadlaayo meelhayde seen naskiirinaada kor see lakamid ogu kor see marka umutun dal idibid marka manaa inaska duubanaada korto intaasba kole insha allahu taala hadafkan kawiin haay may wilaayada islaamiga bakool hadhawaayase anoo hadda walaalka abuujacfarna afshay ka hadlaw wakiilku ahaa qodobadii beela hasaartii oo bayaankahay la akhriyahay lito qodobka ka koobanahay iyo hadhawaayaan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxa ay martigeliyaan kulamo wadatashi ah oo ay qaadanayaan qabaa'ilada dega deegaanada wilaayaadka islaamiga ah sidoo kalena ay ku doortaan hoggaan dhaqan oo beelahaasi ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa